bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxamuud mascade iyo baada voice america aad ay umahadsan tihiin maxkamadda maanta aad iyo aad ayuu jawigu waa la buuxay maxkamadda oo kursi ma banaaneyn oo fuul ayay ahayd dadku aad ayay u daneynayeen waxaa joogay zakariya waalidkiis ayaa joogay iyo soomaali fara badan oo daneynaysay kiiskan marka count onekaas ayuu qirtay oo uu yiri inuu yahay uu qirtay dembigaas inuu raba inuu ku biiro kooxda daacish meesha ayuu ka qirtay marka saas ayuu dhacay kadibna kow qareenka dowladda ayaa hadalka bilaabay kadib ayaa waxaa soo istaagay meesha defensive attorniga ama qareenka difaacaya zakariya iyo isaga marka qareenka dowladda ayaa wuxuu u akhriyay qodob qodob ilaa baaragaraaf shan ka kooban oo ah dhiilka u dhexeeya maxaa la yidhaahdaa maxkamad dhulka udhexeeya dowladda iyo zakariya marka dabcan wuu ku celceliyey xaakimku u weydiiyey inuu waxa uu qiranaya zakariya uu garanayo xadigeeda iyo xukunkeeda uu la kulmi karo haddii uu marka jawaab ka duwan bixin karayo haddii kale marka wuu ku adkaystay dembiga inuu galay sidaa uu qirto sooma xaakiimka in muddo ah ayuu wuxuu ku celceliyey in ay beliya dhiilka beliya agreementiga ay gelayaan zakariye iyo dowladda aysan maxkamadda shaqo ku lahayn ee tahay keliya wax u dhexeeya isaga zakariye iyo dowladda heshiiska dhexmaray heshiiska dhexmaray uusan shaqo ku lahayn macnaa maxkamadda shaqo ku lahayn wuxuu dhowr jeer ku celi uu weydiiyey heshiiskaas marka wuxuu noqonayaa in haddii uu qirto laga qafiifiyo xukunka heshiiskaas wuxuu dhigaa count one oo ah inuu macnaa ururkaasna inuu ku beero oo ah senteniskiisa inuu yahay guidelineka us senteniska yahay zero to fifteen years macnaha waxay ku xiran tahay hadba inta la siiyo laakiin wuxuu ku ceshay horta wuxuu weydiiyey daroog daraago miyaa qaadatay khamre miyaa soo cabtay maskaxdaada ma fiyowdahay macnaha waxaad gelaysid ma og tahay wuxuu ku ceshay looyarkaaga ama qareenkaaga ma kuu sharaxay waxaan aad aad qaranaysid consequencegeed waxay keeni doonto waxaasoo dhan ayuu one by one ayuu xaakinka u sharaxay zakariye zakariyena mar walba wuxuu lahaa yes xaakin anigu waa fahamsanahay waxaan galay
waa garta adigu dabcan waxaad ka mid tahay dadka communitiga arrimahooda u ololaya muddo fara badanna dabcan maxkamado dhalinyaro badan oo soomaaliya lagu qaali tegay danta soomaalida mar walba u taagan markaad fiirisay zakariya siduu u hadlayay iyo wejigiisa iyo dareenkiis siduu ahaa ma kuula muuqday nin waxa uu ka hadlaya garanaya waxay yihiin zakariya wuxuu ila muuqday wiil yara oo labaatan jira weeye anigu waxaan dareensanaa inuu cadaadis fara badan uu saarnaa marka kolley kolley laakiin jaajku wuu ku ceshay wuuna qirtay oo wuxuu yidhi aniga dembigaas waa galay hooyadiis iyo aabihiisoo meesha fadhiyay runtii aad ayay walwal iyo calolxumo u muujiyeen waa garan kartaa wiilkaagii oo maarata lagu eedeynayo inuu rabay inuu ku biiro koox daacisha zakariya wuxuu laakiin qirtay uu leeyahay waxaa weeye anigu waxaan rabay inaan daacish ugu biiro waxaan caawinayuu yidhi walaalihii oo muslimiin ah oo dhibaato haysatay sidaas ayuu mataqaanaa ayuu yiri macnaha muusan u arkayn inay yihiin maarata isis wuxuu u arkaa inay yihiin dad taageeraya dadka muslimiinta ah markaas dhibka ku hayay madaxweynaha waddanka syria bashir asaad waa tahay sidoo kale waxyaabaha la weydiiyey waxaa ka mida inuu doonayay marnaba inuu soomaaliya ku biiro oo kale al-shabaab ama uu daawadayba sida uu qirtay waxa uu sheegay inuu daawaday muuqaalo iyo hadallo laga soo isis ugu tala gashay dhallinyarada muslimiinta ee westernka ku nool ama galbeedka ku nool sidaas lamida inuu daawaday fideoyada amaba muxaadarooyinka ay soo duubaan al-shabaab markii la weydiiyey taa wuu diiday marka arrintaas sida u arkaysaan adinku ka bulshadii soomaalida hogaamiyaashooda ahaan runtii maanta waxaa meesha ka baxday inuu maca dhalinyaradii uu sheegay maanta inuusan al-shabaab uusan danaynaynin inuu ka mid noqdo oo isis maadaama isis wuxuu yidhi ay ingiliish ku hadlaan oo isna uu yahay dhalinyaro oo westiga ah macnaha sidaas ayuu wuxuu arkay inay xiriir yeelan karaan laakiin al-shabaab wuxuu arkay urur mataqaanaa soomaalida agteeda dhibaatayo wax ka geystay marka sidaas ayuu maxkamadda ka sheegay oo al-shabaab isagu danka mausan lahayn laakiin wuxuu daneynaya yidhi ururkan daacish la yidhaahdo oo u arkaayey markaas inay u taagan yihiin inay difaacaan dan muslimiina oo dhiban sidaas ayuu ku doodayey laakiin marka dambe wuu qirtay oo wuxuu yidhi inay yihiin urur argagixiso ah oo mataqan dhibaato keentay oo maaragtay isagu siduu u arkay ay dhibaato keeneen oo uuna qirtay dembi ah inuu doonayo inuu ka mid noqdo laakiin annaga haddaan nahay jaaliyad ahaan ummadda soomaaliyed haddaan nahay anagu waxaan waana dhalinyaradan mar walba waan ahnaa waana ku celcelinaynaa wiilashaan waa wiilal yaryar waxay u dhexeeyaan labaatan iyo kow sano ilaa iyo sagaal iyo toban sano anigu waxaan aaminsannahay waxa weeye in la helo caruurtan waxaa fikirkan geliyey waxaan wax wax ka weyn caruurtan caruur waxaa weeye aan hore dembi u gelin caruur waxaa weeye masaakiina oo halkaan high school ku dhameeyey oo caruurtii halkaan aan ku korsannay oo laga doonaya mustaqbal fiican ayay ahayd marka runtii waxaa muhiima oo dowladdu mar walba dhahna waxaa weeye arrintaa hadda waxay soo afjaraysaa mana ogaan doono yaa ka dambeeyey caruurtan caruurtan yaa waxaa fikirkan geliyey haddii laakiin february sixteenka oo jajkar uu u sheegay zakariya inuu xaq u leeyahay inuu juuri ama wax la yidhahdo dad inay kiiska ku qaadaan oo uu konfartgareeyo uu ka hor imaado qofka isaga dacwada ku qaada dowladda in dowladda uu saaran tahay wax la yihahdo barn of the proof macnaheedu uu yahay in dowladdu iyada caddayso inuu dembigan galay laakiin sadiiq warfa waxaad ka mid tahay hogaamiyaashii bulshada ee gobolka minnesota sheekadanin hadda ma cusba shalay al-shabaab bay ahayd waatanoo xaakiimku zakariya weydiinayey hadda waa isis berito meesha noqon doonta cidi garan mayso dadkiina hogaamiyaasha bulshada ah waa maxay kaalintayda ka saaran amaba waajibaadkeeda ka saaran inaad dhallinyaradan adinku u guntantaan islamarkaasina aad isku daydaan bal jidkii lagaga badbaadin lahaa in mataqaana ay wadadan galaan intii maalin walba wiil xiran oo la xiray meelaha laga hadhadi lahaa inta aan caruurta la xirin aan xabsiyada la geynin ka hor gudahan iyo boholan ay ku dhacayaan haddii bulshada ka dhex jirtana in lasoo qabto haddii ay dhibaatadu meel kale ka imaanaysanaadka hogaamiyaasha bulshada ahna arrintaasi isa kaashataan horta waa arrin aad iyo aad muhiima oo horta it takes a village to raise a child horta dhammaanteen haddaan nahay hogaamiyaasha jaaliyadda minnesota iyo maraykanka oo dhanna iyo waalidiinta iyo annagoo dhanba waxaa naga saaran inaan ilmaheenna aan u noqono rool maadal fiican oo ay ku daba daydaan caruurtan soomaalida horta halkaan ku dhalatay intooda badan waxay dareensan yihiin waa caruur more assertive macnaa caruur doonaysa waxa annaga markaa inta nimaanaynay dad qaxooti oo nimidaan laakiin inta ay ku dhasheen waxay doonayaan waxa uu rabo caruurta facooda ah oo halkaan ku koray marka dimaankooda ama waxay dalabayaan ayaa ka badan annaga marka waxaa muhiim no inaan hagaajino oo aan tubta toosan tusno ilaahuna mataqaana ay diinta ku xirno oo aan tusno inay muhiimad tahay in hard work iyo ischool iyo iyo la dadaalo in meel lagu gaaro waxaa loo baahan yahay waalidiinta arrintan waan ku celinayaa waalidka soomaaliyeed oo had barnaamijka dhegaysan doona wax walba waxay ka bilowdaan guriga waxaa kaa saaran waajibaad inaad caruurtaada la sheekaysatid oo waqti la qaadatid oo aad ogaatid waxa ay sameynayaan laakiin waxaan kusoo noqonayaa kiiskan kiiskan waxaa muhiim waxa weye kiiskan kiis siyaasada weeye waxaan ka wada markaan leeyahay kiis siyaasad waxa weye waxyaabo ka waaweyn ayaa jira caruurtan mataqaana markaan leenahay tarail hala aada ama hala aada maxkamadda lix iyo tobanka bisha oo bisha february oo two thousand sixteenka waxaan waxaan ogaan lahayn wixii ka dambeeyey waxaa waaye boogtu markaad dhakhtar markaad u tegaysid cudurka ku hayna ogaatid wey arrintaan kolley aniga waxaan oranaa waxa weeye caruurtaan fikirka qaldan la tustay haddii jirtaba iyo haddii kaleba laakiin waa caruur yaryara waxaan u baahnaan lahayd kuwa dadka ka dambeeya oo caruurta waxaan geliyey in la helo arrintan laakiin oo maanta dhacdoo kale ah in heshiis la galo markaad waxaad leedahay ma waxaad tuhmaysaa qirashada ilmuhu ay qiranayaan dembiga inay galeen in aanay ahayn wax iyaga ka yimid ee wax lagu soo qalqaaliyey ay taho markaa qolooyinka dowladda amaba hay-adaha dambabaaristu ay ka soo dhaadhiceen carruurta ma sidaa baad dareemaysaa wel anigu waxaan dareemayaa horena waa ogtihiin kiiskan waxaa la jira waxa la yidhaahdo oo public ah c h s oo ah confidential human sources annaga waxaan u naqaanaa qof dowladdu ay soo dirtay oo qiratay maxkamadda ka qiratay in basaas in lacag afartan iyo laba kun la siiyey taas waa wax publica oo dowladda qirata weye annaga waxaan dareemayna wax asajaalid ahaan waxa wax naga saaran waxay tahay haddii caruurteennu uu shakhsiyan qofku dembi gelayo hala qabto waa sharci hala xiro laakiin haddii inta caruur ama dad informant ama basaas loo soo diro lacag lagu baxsho dad badan oo caruur halkaan badan ayaana laga xiraya marka aniga dowladda waxaan leenahay waxa weeye wixii dembi galaayo oo wadanka dembi ka galaayo sharci buu leeyahay maxkamad baa tabaas laakiin arrinta annaga na kicisay oo mar walba aan ku celinayna waxay tahay arrintan basaaska ah taas wey midda kale aan kuu sheega waxay tahay caruurta marada ku celinaya caruurtan ilmahooda waalidkooda aniga waa la shaqaynaya muddo dheer waxaan kuu qiran karaa waxay tahay inay yihiin caruur xataa dembi xataa yar waaga juvenalka ama marka teenage-ka haytaa caruur dembi gashay maahan marka caruur aad iyo aad wanaagsan bay ahaayeen laakiin sadiiqow caruurtana qaar way qirteen sida kulley cad laba ka mida way qirteen dembiga inay galeen soomaaliya qaar baa aado dagaaladii al-shabaab ka qayb galay kuwa isis way tageen waa la ogyahay dhalinyaro fara badan meeshan ka baxday hogaamiyaashii bulshada ayd ka mid taha waxaadna ku celcelinaysaa in loo baahan yahay in sheekadan salkeeda la dabagalo oo lasoo qabto cidda ka dambaysa ilmahan wax u sheegaysa ilmaha qaarkood sida wiilkan qiranaya ama dadka qaar waxay leeyihiin waxa arrimahan ka dambeeya waa internetka waxyaaba noocaas inkastoo xan kale iyanaga jirto oo sheegaysa in shakhsiyaad ay jiraan adinku marka yaa tuhmaysaan cidda aad tuhmaysaan oo isleedihiin dhalinyaradii ilmi yarka ay soo baxayay ayaga asbaaro u dhiganayo wadadan qalloocan ku leexinaya haddii ay jirto yaa toonkuya
wel arrintaas waxay waxyaabaha ay kusoo bixi lahaayeen ayaa ka mid ahayd haddii uu dhici lahaa public trial oo aan rajaynayno kolley waa ogtahay hadda shan kays ayaa dhiman iyo mid kale lix kays ayaa dhiman hadda soo faara waxaan rajaynayaa kiisaskaas inay maxkamad aari doonaan annaga haddaana shacabka soomaaliyeed saan sheegno wey waxaa muhiimadda noo tahay waxa weeye caruurtan waxa fikirkan gelinaya oo aan leeyahay weliba maahan dad soomaaliya maahan anigu saan aaminsanahay waa ogtahay fox nine news inuu mar uu soo geliyey qof shaksi ah oo aan soomaali ahayn oo qirtay mataqaana inuu caruurtan oo sida newskaas sheegayo inuu biisa u gadi jiray inuu mataqaana caruurta ka warqabi jiray marka aniga waxaan leenahay shaksigaas maanta waa shaksi free ah oo jooga mataqaana halkaan oo kana shaqaysta marka anagu waxaan leenahay waxa weeye caruurtan shakhsiga magacii maxkamadda ayaa soo saari doontaa haddii aad foxna news aad daawatidna waad ka heli kartaa laakiin annaga muhiimadda weyn aan leenahay waxa weeye caruurtan baraashir weyn ayaa ku yimid ani waa ogahay baraashir weyn baa la saaray baraashirkaasna waxa uu keenay in iyaga hadda farta isku fiifiiqaan waxaa muhiima annaga haddaan rabno inaan boogta daaweyno in la ogaado waxa weyn ee ka dambeeyay ee caruurta fikirkan geliyey annagana haddaannahay runtaa weeye hogaamiyaasha bulshada iyo waalidiinta soomaaliyeed iyo dhammaanteenba minnesotan soomaaliya american iyo dhammaanteenba waxaana saaran waajibaada inaan caruurteenna aan tubta toosan tusno ilaahayna tala saarano oo aan dad gacmo issaarto midnimada ka shaqeyna noqono marka insha allahu tacaala ummad waxaan nahay hadda wadanka ku cusub horumar badan waa ka gaarnay waxyaaba badanna waa naga dhiman yihiin laakiin waxaana saaran focuska marka anigu waxaan leenahay macnaa lana mirabta koorin wixii dembi gala hala qabta laakiin ummaddan jaaliyaddan waa jaaliyad hore u socota weye